wadahadaladii somalilan iyo dowladda federaalk soomaaliya oo wejiyo badan yeeshay si fiican inoogu qabsoomay waxaa naga go-an haddaanu nahay dowladda federaalk inaanu dardargelino inaanu dib uga shaqayno ku talagal baa jiray bishii march in madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha somalilan musabixi isu yimaadaan dhiig cusub la geliyo jadwal cusub loo sameeyo qorshe uu ka dhasho way naga go-an tahay wadahadaladaasi mar walba xagga iyaga inay qabsoomaan in aanu walaalaheena somalilan dhegaysano tabashooyinkooda maqalno miiska la isugu yimaado soomaali ma kala maarmi karto ma kala tegayso ma kala tegi karto waxaynu nahay dad walaala ah wixii aan kala tabanayna aan miiska isugu sheegno mar walba dhegaheennu waa u furan yihiin walaalaheena somalilan wadahadaladaasna dardar cusub baanu gelin doonaa imakadanbana waa noo furan tahay mar walba xidhiidhku waxaanuna ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiyan badan ee suurtagal ah in wadahadaladii ay u bilaabmaan guulo midho dhal ah oo la taaban karo iyo jadwal ay maraan wadahadaladu iyo roadmapna insha allahu uu abuurmi doono haddii ilahay idhaah taasi waa hamiga ugu weyn ee dowladda federaalku ay ku hamiyeyso qabnana wax naga maanacayaa ma jirto sidii abiye axmed uu asmare uga degay mar alla markii ay suurtagal tahay walaalaheena somalilan iyo hargeysa iyo madaxweyne musabixiin ay u furan yihiin in madaxweyne farmaajo uu hargeysa ka dego walaalaha soomaaliyeed ee reer hargeysa la fadhiisto madaxweyne farmaajo oo uu la sheekaysto musabixin la sheekaysto salaadiinta caanka ah ee reer hargeysa iyo madax dhaqameedka iyo aqoon-yahanka iyo culamaa udiinka waxaa kaloo albaabku mar walba u furan yahay madaxweyne musabixi inuu muqdisho yimaado markuu doonana kasoo dego annaga dhanka iyaga waa diyaar haddii berri ka maalin ay suurtoodo in walaalaheena reer hargeysa madaxweyne farmaajo ay marti geliyaan ogolaadaanna inuu yimaado diyaar baanu u nahay inaanu hargeyse ka degna ilahay idamkiisa